ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan saaxiibyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raada heesnaayo oo toddobaad walba aad dhegeysataan barnaamijkan waa xaliimo cali ibraahim a idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raada heesnaay
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo
isku soo noqod wanaagsana kheyrtana dhegeysanaysa toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa cudurka macaanka oo saameyn baan ku haya bulshada ku dhaqan guud ahaan magaalada jowhar barnaamijka waxaan ku wareysanay dhakhaatiirta magaalada jowhar ee qaar kamid ah bulshada magaalada jowhar kuwaasoo ka warbixin doona saameynta cudurka macaanka ay bulshada kaga kulmaan ugu horeyn waxaan siinayaa doctor shaafici xasan cali oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar kaasoo naga warbixin doono saameynta cudurka macaanka ay bulshada kala kulmaan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka raada heesnaay oo toddobaadkan kaga hadlayno cudurka macaanka soo dhawow adigu magacaaga nagu bilaabo waa dhawehe aada umahadsanta sida wacan aa iisoo dhaweysay magacii waxaa la shaafic xasan cali kuna takhasusay maxaa la cudurada guud iyo qalimada iyo daaweyntooda
waa masanta dad hore maadaama toddobaadkan aad marti ku tahay ee barnaamijka caafimaadka oon kaga hadlano cudurka macaanka waxaad faahfaahin nooga bixisaa waxa sababa cudurkaasi
marka laga hadlaayo cudurka macaanka oo afka qalaadna lagu dhaho diabetes melitus yacni waa horta waa group of diseases waaye yani cuduro badan oo isku tegay waaye inta badana waxaa keeno qofka yacni inuu waxaa u keeni kara maxaa la yihahdaa sokorta jirkiisa oo waqti dheer hayso marka iyadaa marka waxaa loo kala qaadaa ilaa dhowr nuuc laakiin waxaa ugu muhiimsan waa laba nuuc tabe one iyo tabe two waa ugu muhiimsan tabe one yani waxa sababi karo waxaa waaye yani waa genetic yani cunugu wuxuu ilmaha tabe one wuxuu ku dhacaa ilmaha yani wayna ku dhashaan yani genetic waaye oo cilada waxay ka jirtaa maxaa la yirahdaa insulin insulin waa hormoon waaye hormoonkaasoo laga soo deeyo maxaa la yihahda bancreas oo af soomaalina la dhaho ganaca so marka tabe oneka cilada waxay ka jirtaa mala soo deynayo insulin so marka haddii insulin aan la soo deyneynin oo yacni biita biitada laga soo deynayo ganaca ku tiile problem ka jiro oo ah maxaa layihaha mid genetic ah ama biitada dhanaa problem ka jira oo insulin mala soo deynayo taas marka waxaa laa insulin dependent diabetes militsala yani mar kasta waxay ku xirantahay ama ku dhisan tahay insulin in la helo waa yani halka tan kale tabe two-ga iyada ee keento waxaa la yirahdaa acquired waa yani banaanka lagu kasbadaa money factors ama factaro dhowr ah waxyaabo badan oo isku tegay ayaa keeni karo tusaale ahaan waxyaabaha keeni waxaa ka mid ah obesity-ga oo kale qofka inuu wax jimicsi sameyn waayo oo kale waxaa laga yaabaa waxyaabaha macaanka o kale qofka haddii oo badsadoo kale waxyaaba environment deegaanka o kale laga qaadoo kale waxyaabahaasaa keeni kara laakiin exactly waxaana keeno mala dhihi karo laakiin asbaabahan ayaa loo saleeyaa inay keenaan macnaha labada nuucee sokortan saasa u kala qaadna
waa gartay bal ka waran khatartiisa uu leeyahay cudurkani macaanka
khatarta uu leeyahay waa lagu kala duwan yahay markii loo fiirinayo nuucan teebwanka ah ee ilmaha ku dhaco yacni waxa ugu badan waxa ugu badan waxaa waaye sida guud waxaa loo kala qaadaa waxaan acute ama coronig inay yihiin yani complicationno oo yani d- dhibaatooyin ka dhasho wakti hore iyo dhibaatooyin ka dhasho wakti dambe yani loo kala qaada kuwa ugu horeya marka nuuca tebonka oo kale een, oo ilmaha ku dhaco nuucaasoo kale cunuga wuxuu kaa geli karaa maxaa la yihahdaa een, diabetic eh, ketoacidosis iyo waxaa jiro maxaa la yihahdaa een, i- i- i- independent nuuc kale ah oo hyperglycemic ah oo tape twoga ay leedahay Een, tape twoga waxaa sii kale la markaa yacni afar waxyaabood waa saameynta ugu badan ay keeni karto Een, afarta saameyn ugu badan ay keeni kartana waxaa waaya inay keliyaha saameyso oo diabetic nephropathy la dhaho iyo inay saameyso nerviska oo diabetic eh, neuropathy la yiraahdo iyo inay saameyn ku yeelato indhaha oo diabetic retinopathy loo yaqaano iyo sidoo kale ugu dambeyntii haddii nerviska la saameeyo qofka waxaa laga yaabaa inuusan yacni nerviska xanuunada wax noo qaadaya iyaga waa inay xanuunka dareemi waayaan qofka haddii xanuun uu dareemi waayo waxaa laga yaaba marka dhibaato inay lugta kasoo gaarto dhibaatada lugta kasoo gaartana yacni haddana waxaa dhibaato kale ku jiro dadka macaanka qabo hiilinkooda yacni inay meesha bogsooto waqti dheer ay qaadane yacni bogsiimada ku xumaanayso haddii bogsiimada ay ku xumaatana infectionkii soo gaaray lugti ka gaaray waxay qaadanaysaa marka waqti dheer inuu inuu reesto haddii uu reesan waayana ugu dambeyntii waxaa ka dhalanaysa yacni qofka in lugta laga jaro amputation yacni waa saameynta ugu badan oo keeni karo sidoo kale waxaa jira saameyno kale ay keeni karaan sokorta macaanka ah Ee, waxaa ka mid ah ee, waxay saameysaa iyada labadaba microvascular iyo macrovascular xididada aadka u yaryar iyo xididada aadka u waaweyn ay saameysaa Een, waxaa ka dhalan kara maxaa la yihahdaa cudurada ku dhaca wadnahoo kale ay saameyna ku yeelan kartaa sidoo kale cudu- ee, maxaa la yihahdaa een, stroga oo kale yacni dadka gacanta iyo lugta ay dhaceysoo kale iyadana sidoo kale saameyna ku yeelan kartaa waxyaabahaasoo badan oo saameyn ay keeni kartaa marka haddii daawadan yani haddii cudurkan sokorta la kontarooli waayo ama sidii daawadii rasmiga sidii loo rabay qofka haddii uu qaadan waayo
ma gartay adaa mahadsan tahay Ee, bal ka waran calaamadaha qofka uu kasoo muuqanayo ee lagu arkayo xilliga uu qabo cudurkaasi
calaamadaha waxaa jira kuwa general ah oo qof kasta lagu arki karo oo iyo kuwa waxaa jira markaa oo qasab ee tahay qofkan haddii oo sokor qabo oo mar kasta in laga helo ee tahay markaas waxaa ugu horeya markaa kuwa generalka markaan ka hadlayno oo kale blood fission oo kale qofka inuu indhaha xoogaa cab- caaf ka fuulo oo kale madax xanuun oo kale inuu yeesho maxaa la yihahda daal in lagu arko oo kale in maxaa la yihahdaa meelihii oo dhicanada kasoo bu- eh, yacni bukooday oo kale inay reysan waayaan oo kale laakiin intaas waxaa ka muhiimsan yani waxaa jira marka calaamadooyin classic ah oo yacni qofkan sokor ma qabaa haddii la leeyahay oo in qasab ee tahay in lagu arko calaamadahaas waxaa ka mid ah qofkii inuu yeesho maxaa la yihahdaa een, bolodipsia oo macnaha qofka haraad badan inuu kuula yimaado bolophagia oo kale cunada inay badato oo kale een, qofku wuxuu kuula imaanaya maxaa la yihahdaa frequent urination ama kaadadii musqusha inuu kula laabto oo kale waxyaaba saddexdaas calaamadood waxaa waaye damayn calaamadaha ugu muhiimsan ee qofka sokorta lu- oo lagu yaqaano ee ay leeyihiin waay so haddii marka qofku calaamadaha saddexda haddaa ku aragtid yacni calaam su-aala waxaa kuu fuulaya qofkan sokor moo qabaa mise sokor ma qabo macnaha
Een, waa gartay Ee, bal ka waran khatartiisa een, caafimaad uu leeyahay cudurkaani
khatar caafimaad uu leeyahay Een, hadda daraasaadka u dambeeyey oo kale ee mareykanka laga sameeyey waxaa la dhahaa shantii sikiinba hal boqolkiiba ayaa waxay u dhimataa yacni s- dhibaatooyinka ee dhalisa macnaha macaanka ee dhaliyaan soo marka asiga dhibaatadiisa way badan tahay waxyaabo badan oo saameeya yacni asi- gebi ahaan wuxuu saameyn karaa xididada waaweyn iyo xididada yaryar sidoo kale haddii qofkan ay sokorta uu kontarooli waayo yacni uu ku hayn waayo meesha lagu talagalay ama markasta ku haayo ee tahay waxyaabaha dhici kara waxaa waaye qofkan ugu dambeyntii inuu horta kaa galo maxaa la yihahdaa een, marxalad ah keliyadoo kale inay ka fariisato oo kale keliyihii oo beeloo kale ama waxaa dhici kartoo kale inuu nerviskii waxyaabahaasoo kale oo beeloo kale qofkii indhaha inay tirto oo kale waxyaabahaasaa dhici kara marka haddii oon si fiican loo kontarooli waayo waxyaabahaasaa ka dhalanaya
Een, waa gartay cudurkaani ma leeyahay wax ka hortag ah
cudurkan kahortag yacni wuu leeyahay laakiin yacni kahortagii waxaa muhiim ah qofkan yacni familiga haddii familigaaga looga shakisanaa maxaa la yihahdaa dad ah asalkooda yacni ay qabeen cudurada coroniga ah cudurada coroniga waxaa laga wadaa cuduro raaga waaye oo macnaha haddii qofkan ku dhacaan oo kale aysan ka bixin oo kale until ilaa control le lagu hayn kara macnaha marka haddii familkaaga kale ay qabeen ama qoyskaago kale ay lahaayeen maxaa la yidhaha sokortaan oo kale haddii ay lahaayeen haddii dhiikar oo kale ay lahaayeen waxaa ku qasban tahay markaas macnaha mar kasta inaad sokortaada kontaroshid haddii weydkaaga oo zaa'id yahoo kale weydkaaga inaad dhintidoo kale exercise inaad samaysid isbuucii ilaa afar mar inaad maalintii afar mar ka samaysid oo nusaacaba ugu yaryaa aad samaysidoo kale muhiim waa macnaha waa waxyaabaha kahortaga waxaaba ugu muhiimsan waxaa waa qofka inuu isla socdo yacni jirkiisa yacni body mass indexkiisa ama b m i-ga qofka haddii uu badan yahay cudur badan cuduro badan oo riski ugu jiraa macnaha soo faadka inuu iska yareeyo waayo exercise fiican sameeyo haddii family yacni ay la xiriiraan oo familigiisana ay sakor qabaanne waxaaba calaam su-aal kalaa sii saaran soo marka inuu aada ugu warqaba markasta
waa garta waa mahadsan tahay ugu dambeyntii sidee bulshada looga wacyigelin karaa xanuunkasi macaanka si ay ugu foojignaadaan khatartiisa
yacni horta waxaa bulshada ugu fog loogu wacyigelin karaa bulshada horta waxaan cudurkan wuxuu yahay in laga dhaadhiciyo soo hadda waxaana dadka qaara waxay u maleeyaan cudurkan hadduu kugu dhaco sida malaria oo kale in laga reesanayo oo kale yacni samson soomaalida waxyaaba qaar ay aaminsan yihinaa jiro waxyaabahaasoo kale in yacni laga tiro oo yacni wax rasmiga ah ee caafimaadka oo qabo loo sheego tusaale ahaan qofkan yacni haddii sokor kugu dhacday burbaleem ma lahan yacni khadar waaye khadarta alla inaan raali ku noqono waaye laakiin waxaa muhiim ah maadaama waxaan sokor ee kugu dhacday inaad sokortaada adi aa ka warqabtid yacni mashiin yaraa jiro lagu cabiri karo qofka asi iska cabiri karo always yacni sokortaada inaad iska fiirisid mar kastaa ka warqabtidn sidaas yacni macnaha caafimaadkaaga uu ku hagaagsanaanayo laakiin haddii ka waran clinia lagu soo qoray daawada lagu soo qoray haddaadan isticmaalin oo maalin dhaaf aa u isticmaashidoo kale ama maxaa la yihahdaa aaba iska wada daysidoo kale markii aa isbuuc ama laba isbuuc ama uu maximum haddii aa bil aa wadidoo kale oo qofka iska joojinayo soo haddii waxaan waa lagaa sheegay macaana qabtaa haddii lagu dhaho for your life yacni daawadan inaa wadid waa yacni mar kastana yacni lixda bil ama saddexda bil ugu yaraan waa inaad takhtar adi la xiriirtid oo takhtar kuu gaar ah oo cudurkaaga ka warqabo inaad leedahay yacni sida fiican waay haddii haddii aa weysidna waxaa waaye sanadkii inaad mar un takhtar booqatid waaye maxaa kaloo waxaa inaad iska jeegaraysid ee tahay keliyahaada see waaye sidoo kale nerfiskaaga sidee waaye sidee waaye indhahaaga aragooda waxyaabahaas o dhan inaad kontarooshid waaye dadkana yacni wacyigelin fiican loo sameeyo laga dhaadhiciyo waxaa inuu cudur yahay cudurkaana cudur baxayo uusan ahayn ee keliya daawadiisa in la joogtay u baahan tahay meesha saxda ah ee lagu hayn kara inay tahay in lagu haayo control fiicanna loo sameeyo mar kastana qofkan yacni oo wato yacni mashiinkiisa lagu cabiri karo ugu yaraan maalin kasta hadduusan samayn karin qofka inuu iska cabiro labadii maalin ama saddexdii maalin inuu iska jeegaraya halmar dhanka kale ciise cumar axmed wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay sida uu arko cudurkan iyo sida looga wacyigelin karo bulshada ku dhaqan guud ahaan magaalada jowhar bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkan bal ka waran aad waxaa ka mid tahay bulshada ku dhaqa magaalada jowhar siday u aragtaa cudurkan
saa ognahay cudurkan waa cudur soo jireen ah waa cudur garaafeystay nolosha dad badan waa cudur dad badan ku dhintay ilaa haddana ay dad badan ay la ildaran yihiin maantana aad ayaan ugu faraxsanahay in lagu bogaadiyo dadyoogii la ildarnaa cudurkan dhammaan dadka la ildaran cudurkan sokorta ama loo yaqaan cudurka macaanka waxaan ku bogaadinayaa inay tagaan xarumaha caafimaad ay dictooryadana ay la xiriiraan waanaduna ay qaataan cudurkan haddii daawadiisa si joogta loo qaato waa cudur lanoolaa karo oo qofkii wuxuu u sahlaya inuu la noolaado ama cudurkiia soo qabo intaan lagu dhiirigeliyo dadyooga la ildaran cudurkan kadibna daawooyinka ay si joogta u qaataan si cudurkan ay hagee ka dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka Thank you. caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynine oo caradiina hala iseeyo